Maamulka dowladda hoose ee degmada Kismaayo oo ka duulaya xakamaynta iyo sidoo kale yaraynta isqabqabsiga dhulalka la kala iibsado ayaa amar ka soo saaray dilaaliyada dhulalka kala iibisay iyo nootayooyinka iyagoona lagu amray in ay isa soo diiwaangeliyaan sida markaasi ugu dhaqsiyaha badan haddaba waa kan gudoomiye ku-xigeenka maamulka dowladda hoose ee degmada Kismaayo ahna xogeyaha dowladda hoose daahir xuseen cabdi oo arrimahaasi ka hadlaya waxaan rabaa halkan inaan ka gudbiyo fariin fariintaasoo ka soo baxday dowladda hoose ee degmada kismaayo fariintaasoo ku socota afar qodob oo kale ah dilaalinta dhulka kaariyada boostacooyinka injineerada dhulka dhisa guryaha dhisa iyo nootayooyinka aan ku hormaro dilaalinta waxaan rabnaa dilaalinta dhulka kala gadda inay yimaadaan degmada taariikhdu markay tahay tobanka bisha sagaalaad si loo diiwaangeliyo loo siiyo aqoonsi loo sugo amniga iyo kala garashada hantida dadweynaha waxaana sababay inaan waktigan u yeedhno waxaa batay musuq maasuqii iyo isdabamarintii iyo xogla-aantii dhulka waxaana dhacday dhul la kala gatay oo kiisaskoodu hadda yaallaan dowladda hoose ee degmada dhulkaas oo aan sifo sharciga lagu kala garanin isla markaana dilaalin iyo markhaatiyaal iyo nootayooyin istabamarsan ay barnaamijkaa ka shaqeeyeen sidaa laamigeed si loo sugo hantida dadweynaha gataha iyo laga gatahaba amni iyo sugnaanna ay u helaan oo kii xoola biinahayna